Dhismaha Garoonka Diyaaradaha Ugaas Nuur ee caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaa maanta kormeer ku tagay Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Dowladda Galmudug oo uu weheliyey Wasiirka Warfaafinta Galmudug Cabdinuur Macalin Maxamuud Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Galmudug iyo Wasiirka Warfaafinta Dowlad Goboleedka Galmudug Cali Maxamuud Faarax Ali Seeko ayaa u kuur galay halka uu marayo dhismaha eraboorku waxaana ugu horeyn howsha dhismaha garoonka Ugaas Nuur ka warbixiyey Axmed Cabdikariin oo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda gacanta ku heysa dhismaha garoonka alxamdulilah challenge badan iyo dhib badan waa laga soo maray laakiin maanta wuxuu marayaa meel aad u qurux badan kun iyo boqol ayuu marayaa face oneka waxaa ka dhiman afar boqol saddexdii kilomitir marka meel fiican u marayaa waana u hambalyeynaynaa shacabka iyo maamulka stateka galmudug wada shaqayntii wanaagsaneed iyo iyo maaragtay iyo adaaladii badneed ay geliyeen aad iyo aadaan uga mahad celinaya shaqaduna meel fiican ay noo maraysaa maalmaha soo socdan insha allah waxaan gaari doonaa baakinka diyaaraddu hadda degto ayaan dhaafi doonaa si oo taxiway loo sameeyo oo macmalah oo yani kumeelgaar ah si loo sii wado yani shaqada inta laga gaarayo baakinkii rasmiga ahaa iyo taxiwaydiga rasmiga ahaay wasiirada warfaafinta iyo kan duulista hawada galmudug ayaa dhankooda garoonka warbaahinta kula hadlay insha allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda galmudug inay noqoto meel maaragtay aan waxaan horumarahayn looga sheekayn runtii waa soo dhoweynaynaa waynu soo dhoweynay waynu soo dhoweynaynaa waanu soo booqonnay waynii hambalyaynaynaa soo dhowaada hambalyo hambalyo aad iyo aad dadka reer galmudug caasimadda deriska la'ah ama caasimadda deganna waxaan ugu baaqaynaa inay horumarka nagala shaqeeyaan kamberiga la shaqeeyaan maamulka airbortka la shaqeeyaan waxaan rabaa bulshaweynta reer galmudug aan ugu bishaarayno in airbortkii uu meel gebagabaa marhayo shaqadii la wadayna midho dhalkeedii aan saakay taagannahay waxaad dareemaynaa dhowr sano ka horraysay baraha bulshada dadku waxay dhahayeen meeshii airbortka ma socdo ciid baa laiska tuurtuurahayaa waxbaa la yeelahayaa waxbaa saana laakiin maanta indhahooda waxay ku arkaan airbortka raanweygiisii oo dhowr kilomitir uu dhisan yahay dhismaha garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ayaa socday bilihii lasoo dhaafay waxaana dhismahan hirgelinaya dowlad goboleedka galmudug